ilayhi wuu soo jiido xaggiisu iisoo dhoweeyey faqaala wuxuu yidhi abshir bishaarayso fa innii anigu samictu rasuulalahi baan maqlay sala allahu alay slam yaquulu asagoo leh qaala allahu tabaaraka wa tacala ilaahay baa wuxuu leeyahay wajabad maxabatii maxabadaydaa u waajibtay lilmutaxaabiina kuwa isjeclaaday fiya aniga dartay isu jeclaaday waalmutajaalisiina kuwa isla fadhiisanaya fiya aniga dartay isula fadhiisanaya waalmutasaawiriina kuwa isi soo diyaarinaya isi soo salaamaya fiya aniga dartayda waalmutabaadiliina kuwa wax isisiinaya yani wax isku sadaqaysanaya fiya aniga dartayda kuwaa maxabadaydaa u waajibtay buu ilahay leeyay saasuu ilaahay yidhi saasaa nabiga ka maqlay bal ku bishaaraysa wuuli haddaad ilaahay dartii ii jeceshahay anigana ilaahay dartii baan kuu jeclahay xadiidun saxiixun weeye rawaahu maalik baa wariyey fi lmuwadda biisnaadin saxiix qowluhu hadeertu uu yidhi ay bakartu waan soo kalahay wahu bitasjid iljiimi qowluhu aallahi uu yidhi faqultu aallah alawalu bihamzati lilistifhaam wathaniina bilaa madin wey aallahi waa hamzatu listifhaam ilahay baan kugu dhaariyay faqultuna allahi wallahi baan ku dhaartay wey hamzada damba waa iska qasam bay noqonaysaa ay وعn abi krimta waxaa laga wariyay almqdاd ibn mcdi kariba radi alahu canhu an nabi sal alه lيه waslam qaala wuxuu yihi nabigu idaa axaba rajulu ninku hadduu jeclaado akaahu qofka walaalkiisa qofka walaalkaa haddaad jeceshahay falyubiru ha u waramo anahu yuxibu inuu jecel inaad jeceshahay u waran qofkaa qofkaa ma jeceshahay ha waan ku jeclahay ilahay dartii baan kuu jeclay rawahu dawud ba wariy tirmidi qala xadiiun xasanu صaxiix wacan mucaad waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana rasul lah sal lay slam akhada wuu qabtay biyadihi mucaad binu jabal buu nabigu gacanta qabtay wa qaala wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la uxibuka waan ku jeclay si badna mucaad binu jabal nabi maxamed baa sidaa ku le wallahi baan ku dhaartay waan ku jeclay mucaadow uma usiika waan kuu dardaarmaya yaa mucaadu laa tadacana haka tegin oo haka tegin fii duburi kulli salaad salaad la arka dabadeeda taquulu inaad leedahay allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika haka tegin marna saasuu nabigu ku yidhi waan ku jeclahay dikrigaa marna haka tegin allahuma allahayow acinnii ii kaalmee calaa dikrika dikrigaaga iigu kaalmee wa shukrika shukrigaaga iigu kaalmee wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaagsan iigu kaalme oo daacada inuu ilaahay ku karsiiyo mooga adigu lama imaan karta awood malhide sidaa ilaahay ka bad xadiidun saxiix wa can anas waxaa laga wariyey rawahu abu daawud baa wari wanisaa bisnaadi saxiix bay ku wariyey wa can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rajula nin baa kaana cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam nin baa nabiga ag fadhiyey famara rajulu nin kalaa soo agmaray faqaala wuxuu yidhi ninkii nabiga ag fadhiyay yaa rasuul allah innii anigu la uxibu haadaa ninkaa waan jecla ninkaa lasii agmaray faqaala lahu nabiyu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam aya aclimhu ogeysii buui orad ogeysii inuu yani ma ay maya calimtahu dheh faqaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam acalimtahu ma ogeysiisay oo ma u sheegtay inaad jeceshay qaala wuxuu yidhi laa maya omaan sheegin qaala wuxuu nabigu aclimhu de orad ogeysiisay inaad jeceshahay u sheegtay falaxiqa wuu ka daba tegey faqaala wuxuu yidhi innii anigu uxibuka waan ku jeclay fillahi ilahay dartii baan kuu jeclay faqaala wuxuu yidhi ninkii kalena axabaka aladii axbabtanii lahu axabaka ha ku jeclaado aladii macbuudkii axbabtanii aad ii jeclaatay lahu liajlihi waay rawahu daawuud baa wariyay biisnaadin saxiix marka qofka haddaad jeceshay waad u sheegi hadduu ku yidhahdo yani qofku waan ku jeclay hadduu ku dhahana sidaa unbaad loogu jawaabiyo axabaka aladii axbabtanii lahu ha ku jeclaado allihii asaga dartii aad ii jeclaatay ha ku jeclaado saasaad markaa dhahaysa marxaban rawahu daawud baa wariyey biisnaadin saxiix buu ku wariyey baabu calaamaati xub illaahi allah subxana wa taala tacaala lilcabdi calaamada lagu garta addoonka inuu ilaahay inuu yani ilaahay addoonka uu jecel yahay calaamaadka lagu garta waayo calaamaati xub illaahi ilaahay ridihiisa iyo maxabadiisa tacaala korahaya lilcabdi addoonka uu ka raali noqday iyo walxasi cala takhaluqi boorin laysku booriyo in laga dabeeca yeesho bihaa ay bitilkal calaamaad calaamaadka ilaahay kugu jeclaanayo in laga dabeeca yeesho wa sacyi in loo camalfalo oo loo ordo loo dadaalo fii taxsiilihaa yani sidii loo heli lahaa yacni calaamaadka iyo sifaadkaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allah ilaahay kuwa jecel haddaad tihiin fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaanaya wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinana ilaahay wuu dhaafaya wallahu ilaahay gafuurun alla dunuubta dhaafa weeye raxiimun bilcibaadi addoomahana u naxariista way wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nabiga rumeeyey man yartadda ninkii ridooba oo laabto minkum adinka idinka mida can diinihi diintiina ninkii diintiisa ninkii ka laabto oo markuu yacni iimaankii iyo islaamnimadii uu la yimid bacdigeed ninkii ridoobo oo gaalnimadii ku noqdo fa sawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna fa sawfa mar dambe ayuu yaati llaahu ilaahay la imaanayaa biqowmin qoom buu keenayaa oo kuwaa lalaabtay buu ku bedelayaa qoomkoo yuxibuhum jecel wayuxibuunahu yuxibuhum yani ilaahay buu jecel yahay wayuxibuunahu ayaguna jecel oo ilaahay bay jecel yihiin ilaahayna raalli buu ka yahay wuu jecel yahay qoomkaasoo adillatin cala almu'miniina mu'miniinta u jilicsan oo u nugul weeye ay mutadaliliin weeyahoo yacni mu'miniinta garabkoodaa u jilicsan oo iyo dabeecaddooda iyo dhaqankoodao dhan acizatin cala alkaafiriin gaaladana way ku adag yihiin sifadan dambe waxaa mu'miniinta loogu sifaynayo yacni sifadaa horaa laga yaabaa inay ducfi keento oo markii la yidhi adillatin cala almu'miniin mu'miniintay u jilicsan yihiin yaa waxaa laga yaabay in loo maleeyo inay gebigooda dhanba wax iska tabaryar oo ducafa ay yihiin wey markaasaa la yidhi acizatin cala alkaafiriin gaaladana waa ku adag yihiin wey oo dhaqanka mu'miniinta ay kula dhaqmayaan iyo dabeecada unbaa jilicsan ma ogiyo markii jaanibka gaalada loo fiiriyo haddii dagaal la ysugu hor yimaadiyo haddee dhinac kastaba aad bay gaalada ugu adag yihiin yujaahiduuna fii sabiili llahi ilaahay waddadiisay ku jihaadayaan walaa yakhaafuuna mana cabsanayaanoo lawmata laa'imin mid dagaalay dagaalkii kama baqayaan markay waddada ilaahay ku dagaalamayaan ridaha ilaahay markay raadinayaan qof yacni canaantay iyo qof dagaalamay iyo qof ka hor yimid midna dagaalkiisa waxba ka aabayn maayaan dalika kaasu fadlullahi ilaahay fadligiisi weeye yu'tiihi ilaahay wuu siiyaa man yashaau ninkuu doonuu siinaya addoomihiisa ka mid a wallaahu ilaahay waasicun fadluhu fadligiisu miduu waasic yahay weeye caliimun bicibaadihi addoomihiisana ogo qofka ehel u ah sifaadka ehelka waa ilaahay baa garanaya oo siinaya wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala rasuulullahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha ilaahay tacaala korahaya qaala wuxuu yidhi ilaahay man caadaa ninkii la collaytamo weliyan weli ninkii la collaytama lii xaalu aniga ii sugnaaday faqad aadantuhu bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey buu ilaahay ay weli aniga aan leehay ninkii la collaytamuu ilaahay weliga ilaahay waa qofka taqigahoo mu'minka oo ilaahay ka baqayo istiqaamada iyo toosnaanta laga helay ee mutiica qofkaasaa weli ilaahay a ninkii la collaytama ilaahay dagaal baan ogeysiiyey buu leehay man caadaa ninkii la collaytamo weliyan weli ninkii la collaytama lii xaalu ii sugnaaday jaariya majruurka waa la xaalaynaya maxaa yeelay idaa qudima nactu nakirati curiba xaalan baa la yidhaahdaayo haddii liida gadaal hadda ay jiri lahay weli intaa laga sifayn lahaa weligoo lii ii sugnaaday bay noqon lahayd marka waa lasoo hormariyey nakirada nactigeeda hadduu horay maro xaala la cihaaba sida imaamka raddi la yidhaahdo uu qabo yani nuxaada ka mida wey man caadaa ninkii la collaytama weliya ninkii la collaytama lii xaalo aniga ii sugnaaday faqad aadantuhu waan ogeysiiye bilxarbi dagaal baan ogeysiiye wey haddee ilaahay lamuu dagaalami karaa qofka lamuu dagaalami karee macnaha ilaahay wuxuu leeyahay waan ciqaabayaa oo qofkaa waan si fiican baan u jaazinayaa oo hayahay dadka awliyada ilaahay ama dadka wan wanaagsan ee mu'miniinta ohoo la dhibo waa dhibaato weyn baa la yidhahda waxay culimmadu leeyihiin dagaalka ilaahay wax sahlan ma ah qofkaasi wuxuu yacni u dhow yahay qofka yacni dadka mu'miniinta aad u dhibo inuu imaan la-aan adduunyada ka baxayo khatar u yahay wamaa taqaraba ma soo dhowaada ilaya xaggayga cabdi addoonkaygu iguma soo dhowaada bishayin shay shaygu axaba la jecelyahay ilaya xaggayga mima ftaradtu calayhi waxaan ku farad yeelay buu ilaahay addoon wax uu igu dhowaada waxaan ugu jeclahay waxa weeye wixii anigu aan ku waajib yeelay inuu guto waayo waajibaadka inuu guto wax kaloo ilaahay loogu dhowaado oo ka fadli badan ma jiro waajibaadka waayo maxaa yeele wixii lagu amray oo yeel lagu yidhi inaad fuliso unbaad ku gaari kartaa axadka wax ku amray rillihiisa aad ku gaari kartaa haddaad amarkiisiba aadan fulin oo waajibkii aadan fulinin waxa kalood ilaahay ugu dhowaanaysa maxay tahay sunno markaa waxba ma taraysa haddaadan waajibka gudanin waay marka waxaan ugu jeclahay addoonkay wuu igu soo dhowaado waa waxa aan ku farad yeelay buri ilaahay waa waajibaadkooda wamaa yazaalu cabdii addoonkaygu markaa ka zuuli maayo markuu waajibaadkii gutay iyo faraa-ishii yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhowaanayo binawaafili sunnada way oo markii waajibkii la wada guto faraa-ishii la guto markaa bacdigee sunantaa haddana lagu kala badinayaa way qofkii yacni sunnada iyo khayraadka kale sidii loo kala badan yahay unbaa haddana ilaahay loogu dhowaanaya xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado oon ka raali noqdo ilaahay leeya fa idaa axbabtuhu haddaan ka raali noqdo kuntu waxaa noqonaya samcahu maqalkiisa alladii yasmacu bihi wax ku maqlaya maqalka uu wax ku maqlayaba aniga weeyo ilaahay leeyahay wa basarahu araggiisii baa noqonaya alladii yubsiru bihi wax ku arkayo wa yadahu gacantiisii baa noqonaya allatii yabdishu biha wax ku qabanayay wa rijlahu lugtiisii baa noqonaya allatii yamshi biha uu ku soconayay walain sa'alanii hadduu wax weydiista acdaytuhu waan siinayaa wala yani waayahay walain istacaada ayahni bi hadduu i magan galana oo wax iga magan galana low ciidanna waan magan gelin bu ilah ay walain istacaadanii low ciidanna hadduu i magan galana waan magan gelinaya oo dhibaatada uu ka magan yani ka sheeganayo waan ka korinayaa bu ilahay leey marka xadiidka waa mutashaabih macnihiisa markii laleeyahy hala fasiro sida ugu wanaagsana culimmadu ku fasirayaan waxaa weeye addoonka markuu ilaahay ka raali noqdo maqalkiisaan xifdin buu ilaahay leeyahay jawaarixdiisa oo dhan maqalkiisa iyo yacni araggiisa iyo lugihiisa iyo gacmihiisa waan xifdinayaa jawaarixda yacni qofku aclaadii uu dembiga ka kasbanaya ama camalka uu kula imaanayay ilaahay baa ilaalinaya oo maqalkiisii uu wax ku maqlay baa noqonaya macnaheedu waxa weeye waxaan anigu raalli ka ahay moogiyo wax kale dhigihiisa ku maqli maayo araggiisii baa noqonaya wax ku arkaya macnaheedu waxa weeye waxaan anigu raalli ka ahay ma wax kaleba waan ka ilaalinaya araggiisa oo looma ogolo oo weligu waa maxfuuda moogtahay ambiyadu waa macsuum yani awliyaduna waa maxfuudo waa la ilaalinayo dembiga waa laga xifdini looma ogola waa laga sarfinaya waa laga duwaya waa laga leexinaya marka waan ilaalinayaa basarkiisa gacantiisii baan ilaalinayaa waxaan raalli ka ahay moogi meel kale u taagi maayo lugtiisa meelaan raalliga meel kale ugu socon maayo maxay markaa noqonaysaa asaga oo markaa waxay noqonaysaa un ibnihii ilaahay ku socda camal bay noqonaysa markuu qofku markaa noqonaya mar haddii la ilaaliyo maxfuud uu noqday macnahaasay culamada ku fasiraya rawahu lbukhaariyi baa xadiidka wariye wey waayahay nusuusta yani mutashaabiha lama awili karo qolada le buu xadiidku ka hor imaanaya maxaa yeele haddii la yidhaha lama awili karo ma ilaahay baa lugtaada iyo gacantaada iyo ishaada noqonaya ma noqonaya dee macquul maaha inu ilahay lugtaada iyo gacantaada noqon waaya marka waajib weeye nusuusta qaar ka mida in la awilo waaba waajib wey sida hadda xadiidka kaloo xadiis qudsiga kusoo aroortay ilaahay uu leeyahay waayahay yaa cabdii buu ilaahay qiyaamaha ku leeyahay maridtu waan jiraday oo falam tacudni waan jiraday oo imaada soo booqanin waayo ko waan yacni waan waan kaa waraabay ilwaraabi baan ku uri aniga ooman oo imaada waraabinin kii quudi baan ku ihi oo imaada quudinin buu ilaahay leeyahay ya yaa rabbi kayfa acuuduka wa anta rablcaalamiin see kuusoo booqanaya adigoo rablcaalamiin ah soo ma ogid baa laleeyahay addoonkayga fulana inuu jiraday haddaad soo booqan lahayd agtiisaad iga heli lahayd buu ilahay leeyahy addoonkayga hebel ahaa yacni cunto ku warsaday haddaad siin lahayd yani waad heli lahayd saasuu ilaahay leeyahy maxaa la leeyahay marka xadiidka maxaa yani waajib bay noqonaysaa in la taawiiliyo de si kaloo lagu fasiri karo ma jira sooma haddee marka marintu waan jiraday oo falam tacudnii sifaatkan ilaahay markii hadda la yidhaahdo oo hadda man yani waa shay oo hadda yani yadullaahi fawqa aydiihim iyo markii saasoo kale hadda la cabirayo yadullahi ka yadina iyo yani istiwaaun lah ka istiwaaina iyo kaa haddii lagu fasiro maridtu falam tacudnii maradullah ka maradina miyaa dhihi may lama dhihi kala di ilahay miyaa jira lagu wasifayn kara ma waa lagu sifayn kara wuu jiraday maa dhihi kara waayo ama maradka keer unagu naqaana ha noqdo ama ku kale ha noqde ilahay marad ma loola sifayn kara maxaa waa naqsi wey ay addoomaha jirada wey marka nusuusta yani mutashaabiha ah sida culimmadu ay leeyihiin in yani ta'wiil laa'iqa la mariyo macno munaasab u ah naska la mariyo waajib bay noqonaysaa maxaa yeel nusuusta aan ba- yani amba qaara laga laga socon karin baa jiro in la taawiiliyo ma ogi waaba waajib markaa taawiilkooda rawahu lbukhaariyi baa xadiidka wariyey macnaa aadantuhu waxa weeye aclamtuhu waxaan ogeysiiyey baanii muxaarimun lahu wa qowluhu istacaadanii uu yidhi ruwiya bilbaa'i baa lagu wariyey istacaada b wa ruwiya binuuni istacaadanii labadu waa lagu wariyey labada macnona waa saxiix istacaada b anugu imagan galay iyo istacaadanii wuu imagan galay labada macno waa isku mid wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal wuxuu yihi nabigu idaa xaba allahu tacaala ilaahay hadduu jeclaado alcabda addoonka hadduu ka raalli noqdo naadaa jibriila buu u dhawaaqayaa in allaha ilaahay tacaala korha yuxibu fulana hebel buu ka raalli noqday faaxbibu jeclow baa la leeyahay fa yuxibuhu jibriil baa jeclaanaya fa yunaadii fii ahli samaai jibriil ahlu samihii buu ku dhawaaqayaa in allaha ilaahay yuxibu fulaanan hebel buu ka raalli noqday faaxibuhu adinkuna jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa ehlu samihii oo dhan baa jeclaanaya samada markii laga jeclaado qofka dhinaca koroo dhan laga jeclaado uma yuudacu waa la soo dejinayaa lahu addoonkii alqabuul maxabaa loo soo dejinaya fi lard ardada loogu soo dejinaya fa yuxibuhu ahluard ehlu ardahoo dhan baa qofkii dabagelaya marka jeclaanaya marka maxabada ilaahay addoomuhu ay addoonka maxabada dadku ay addoonka jeclaanayaan waxaa ka horreysay maxabo kalaa ka horreysay maxabada ilahay baa ka horreysay markuu ilaahay ka raalli noqday ehlu samihiina lagu amray oo layidhi jeclaada markaa kadib ha ehlu ardihi maxabo iyo qabuul loo soo dejiyey markaasay jeclaadeen wey muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin limuslim qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam in allaha tacaala idaa axaba cabdan addoon hadduu ka raalli noqdo dacaa jibriila buu u yeedhi faqaala wuxuu leey ilahay wuxuu leeya innii uxibu fulaanan hebel waan ka raalli noqday faaxibihu jeclow fa yuxibuhu jibriil baa jeclaan uma yunaadii fi ahli fi samaai samaduu ku dhawaaqaya jibriil fayaqulu wuxuu leey in allaha yuxibu fulaanan hebel buu ilaahay ka raalli noqday faaxibuhu fa yuxibuhu ahlu samaa'i baa jeclaanayo uma yuudacu waa loo soo dejinay lahu asaga alqabuulu aqbal baa loo soo dejinaya maxabo fi lardi ardado wa idaa abqada hadduu cadhooda cabdan addoon hadduu u cadhoodana dacaa jibriila buu u yeedhayaa fa yaquulu wuxuu leey innii anugu ubqidu fulaanan hebel baan u cadhooday fa abqidu u cadho fa yubqiduhu jibriil baa u cadhoonaya uma yunaadii fii ahli samaa'i eenu samuhu ku dhawaaqayaa in allaha ilaahay yubqidu fulaanan hebel buu ilaahay u cadhooday ee fa abqiduhu ehlu samihi oo dhan oo naca adinka oo u cadhooda baa laleeyahay fayubqid aaya fayubqiduhu ahlu samaa'i ahlu samihii oo dhan baa lacnadayo u cadhoonay uma yuudacu uma tuudacu waa loo soo dejinay lahu asaga albaqdaau caradii yaa fil ardi dhulka loogu soo dejiyay marka addoonkaan la nacay ee ummadda aan lagu sheegi karin waa mid xag ilaahay laga nacay xag ilaahay baa laga nacay ehlu samihii oo dhan baa nacay markaas ehlu ardihiina la nacsiiyey oo naceeb baa loo soo dejiyay dhulka loogu soo dejiyay marka wuxuu asagu addoonku jeceelka iyo nicidda wuxuu kasbanhaya maaha xag ilaahay bay ka socotaa addoonku si alla siduu ilaahay ula mucaamaloodo unbay maxabada iyo naceebku ku imaanaya hadduu ilaahay addoonku uu ka raali noqdo makhluuq oo dhanna way ka raali noqonaya hadduu ilaahay uu nacana wax wax ku falhaya ma jiro wax wax ku falhayo saa u dayayo midna ma jiraan wa وعn caaشhaةa waxaa laga wariyay radي الlahu canha ana rasuul الlahi salى الlahu عalيyه وaslam bacaa nabigu u diray rajula nin buu diray calىa sariyatin yani ilaalo ayuu madax oga dhigay qolo ilaalo ahoo ciidan uu nabigu meel u diray ayuu nin madax oga dhigay fa kaana wuxuu ahaa ninkaasu yaqra'u mid aqriyay liasxaabihi asxaabtiisa markuu salaada tujinayo fii salaatihim wuxuu ku aqrin jiray yani oo salaadii buu u aqrin jiray macnaa imaam buu ahaa dee ninka amiirka oo madaxda unbaa dadka imaam u noqonayo soo maa salaadii buu marka aqrinaya qur-aankii fa kaana yaqra'u liasxaabihi asxaabtiisuu qur-aanka u aqrinayay fii salaatihim markuu tujinayo fa yaktimu wuxuu ku khatimayay biqul huwa allahu axad mar alla markuu yani faatixadii aqriyo ikhlaas unbuu aqrinaya hadduu qur-aan kala aqriyana wuu ku khatimaya un ikhlaas buu ku khatimaya maba ka tegayaba salaad kasta yani uu tujiyo kama tegayo falamaa rajacuu markay soo laabteen dakaruu dalika lirasuulillahi bay u sheegeen sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi nabigu saluuhu bal weydiiye liayi shayin yasnacu dalik bal waxa uu u samaynaya arrintaas ikhlaas markasta uu aqrinayo suuraddan qulwalu u aqrinaya bal weydiiye fasa'aluuhu way weydiiyeen faqaala wuxuu yidhi ninkii saxaabiga ahaa liannahaa suuraddan sifatu raxmaan waa allaha raxmaana tilmaantiisi wey fa ana anigu uxibu waan jeclahay an aqri'a biha mar kasta inaan aqriyo xel waa sifadii ilaahay wey marka inaan aqriyaan jeclahay mar kasta inaan aqriyo faqaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam akhbiruuhu u sheega ana allaha ilaahay tacala korhaya yuxibu inuu jecel asna inuu ilaahay ka raali noqdo ugu bishaareeya muttafaqun calayh baabu taxdiiri min idaai saalixiina wadacafati walmasaakiin baabu taxdiiri digid laysaga dibu uu baab yahay min idaai saalixiina dadka wan wanaagsan oo ehlu khayrka sulaxadahoo la dhibo wadacafati dadka lacafada ah oo aan tabarta lahayn oo la dhibo walmasaakiini masaakiinta oo la dhibo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa yu'duuna almu'miniina mu'miniinta dhibayo waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa dhibayo bikayri maktasabuu wax ayna kasbanin ku dhibayo waxay ku dacaa'idaynayaan daa'iman ay ku sheegayaan wax ayna kasbanin bay ku sheegayaan ay ku dhibayaan faqad ixtamaluu waxay xumbaareen kuwaas buhtaanan bay xumbaareen nabyo iyo angeegsaan iyo wa isman mubiinan dembi cad wey waxa ay dhabarka saarteen oo muminta ku sheegayaan waa buhtaan bu ilaahay buhtaan buhtaan waxaa la yidhahdaa hadal aan waxba ka jirin oo adigu aa soo bilowday wey aa been aan sal iraalhino oo ruuxa aad korka ka saarayso marka maxaa la yidhaha nabyo qofkaas yani waxaas maba aana samayni hebel maxaad ii nabaysaa maxaad ii nabaysaa nabiddu marka wuxuuna qofku un waxbaba un ka samaynin oo aad korka ka saartaan nabid layda marka waa buutaan oo waa nabyo iyo angeegsaar oo angeegsaarna waxaan waxba ka jirin qofka aad ku talayso korka saarayso oo waxba uuna kulahay luquuta kulahay iyo wa isman dembi weeye mubiinan oo cad wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi fa amal yatiima agoonka falaa taqhar ha yani ha qahrin waaya wa ama saa'ila midka saa'ilkaoo maskiinka oo wax ku weydiisanayna falaa tanara calaanin indhaha ka gelin wey ee hadal wanaagsan ku dhego qawlu macruufun ya qawlu macruufun iyo wa maqfiratun baa khayrun min sadaqatin yatbacuha adabu ilahi qowl macruufaa la doonaya haddii wax lagu warsado war waan dhibaataysnay wax isi haddii la yidhaha qowl macruufaa lagaa rabaa qowl macruufaa ka fiican waa wax wanaagsan wey allahna siiye iyo yani mar kale lagu soo laabo hadda ma hayno iyo wax wanaagsan qofku inaad u radiso kaasaa wanaagsan mooy aya yaa khayrun min sadaqatin yatbacuha adan sadaqo intaad bixisay haddana dadka aad ku dhibaysa use waxaad kumaana siinin berigaas soo beriga waxaa kumaana yeelin wax aad mani iyo balaayo un aad daba dhigayso waxaaba dhaan qowlka macruufka ah iyo makfiratun baa khayru min sadaqati yatbacuha adam aa ilahay waa masaa'ila falaa tanhar bu ilahay ha cananan waa mal axaadiisu axaadiisa fakaiiratu minha fakaiiratu way fara badan yihiin minha waxaa ka mid a xadiisu abu hurayrata radi allahu canhu fi lbaabi qabla hada man caadaa lii weliyan weli ninkii la colaytay waa xaalu aniga ii sugnaaday faqad aadantu bilxarbi bu ilahay wa minha waxaa ka mid a xadiisu sacd ibn abi waqaas radi allahu canhu asaabiqi kusoo hormaray fii baabi mulaadafati lyatiim agoonka oo loo dhamriyo wa qowlihi sal la alay sl nabiga qowlkiisa ya abaabakrinu lain kunta haddaad ahaatay aqdabtahum nimankaas haddaad caragelisay waa nimankii fuqaraau saxaaba ahaa haddaad caragelisay laqad aqdabta rabbaka rabbigaabaad ka caraysiisay oo markay sufyaan ninkii sufyaan ahaa inkuu soo agmaray ay wax ku sheegeen oo yidhaahdeen seefta ilaahay meesha ku habooneyd ma aysan marin qoladii ducafada ahaa oo salmaan iyo yani miqdaad iyo yani suhayl iyo yani camaar iyo raggaas yuu marka abubakar muxuu le war maxaad u leedihiin waa sayidi quraysh baad hadalkaas kula hadlaysaan yuu ku yidhi intaasaa markuu nabiga u sheegay yaa wuxuu yidhi haddaad nimankaa ka caraysiisay ilahay baad ka caraysiisay waa kii soo orday oo yidhi walaalahayow ma ii calootay ya kumaana caloonin bay yihiin yakfir illahu lak allah ku dumo wacan jundub waxaa laga wariyay ibn cabdillahi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man sallaa ninkii tukado salaata subxi salaada subax ninkii tukado fa huwa fii dimmati illahi ninkaa dimada ilaahay iyo ammaanada ilaahay buu ku jiraa lamaanta ilaahay buu ku jiraa falaa yadlubanakum ullahu ilaahay yuusa idinka dalbin min dimmatihi dimadiisa iyo lamaantiisa bishayin shayna yuusa idinka dalbin nin salaada subax soo tukaday haddaad dhibto ya waa nin ammaanada ilaahay jebiyey baa tahay nin ammaanada ilaahay ku jiray yaad wax u dhintay ammaanada ilaahay haddaad jebisana waa lagu uu kaa dalbitay ilahay ammaanadiisa maxaad u jebisa kuleeyahy oo kaa daba imaanaya falaa yadlubanakum ullahu min dimatii xaalay ka mid tahay bishayin layuusa idinka dalbin shay dimadiisa ka mid taad jebisaan fa inahu shani man yadlubhu ninkuu dalba ilaahay min dimatihi bishay yudriku ilaahay wuu haleeli uma yakubuhu calaa wajhi weji weji buu ugu tawraya fi naari jahanama hadda ilaahay ninkuu doono inuu qabto intee uga gabadhi meel looga gabado ma jiro ya haddaad marka meel ilaahay uu wax ilaahay addoon uu magangeliyey ama uu aamin weeye uu yidhi haddaad adugu u dhacdo dhibaato u geysato ilahay un baa ku qabanay rawahu muslim xadiidkaa imaam muslim baa weriy baabu ijraai axkaami annaasi cala daahir baabkana waxaa laga gelayaa dadka axkaamtooda oo lagu dureeriyo cala daahiri way dadka waxa un daahirkooda ka muuqda unbaad adigu qabanaysaa wa saraa'iruhum sirtoodana ilallahi tacala ilahay baa loo wakiilaya waxa qalbigooda ku jiro hadday xumaan doon yihiin hadday wanaag waxa qalbigooda ku jira ilaahay baa loo dayni daahirka un adigu xukmiyo bas naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ira daahirka un baan qabanayna qofka haddaad iimaan ku aragto salaadihiina uu tukanayo khayrka uu samaynayo daahirkaa un ku nabadgeli baatinkiisa ilahay u daawrado baatinka laguma dirsanin qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi fa in taabuu hadday toobad keenaan oo wa aqaamu salaat oo tawxiidka ay la yimaadaana gaalada soo islaamana wa aqaamu salaat salaada ay tukadaan wa aatu zakaata zakada ay bixiyaan faqalluu sabiilahum bu ilahay wadadooda yani u khaaliyay daaya markaas sababta waa laga koryeelayaa mar hadday iimaanka la yimaadaan oo salaadii iyo zakadiina ay la yimaadaan bas wey faqalluu sabiilahum bu ilahay ay atawba وعn iبn cmr waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana rasul اlahi sl lay waslam qaala wuxuu yihi nabigu umirtu waxaa lay amray an uqaatila naas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay qiraan an laa ilaha laa macbuda bxaqin ilah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud inuusahan ila اllah wa ana mxameda nabi mxameda rasuul lahi inu wayuqiimu salaata salaada ilaa ay tukadaan wayutu zakaa zakada ay bixiyaan faidaa facaluu dalika saa hadday sameeyaan tawxiidkii bay la yimaadeen salaadii bay tukadeen zakadiina waa bixiyeen casamuu way ilaaliyeen minii xaggayga dimaa'ahum dhiiggooda waa iga ilaaliyeen iyo amwaalahum maalkooda oo marka hore gaalay ahaayeenoo yacni dhiiggooda iyo maalkooda oo hadir buu ahaayo waa u banaanaa oo waa la laynayay hadda waxay noqdeen macsuumu dami yani walmaali bay noqdeen naftooda iyo dhiiggoodaba yani waa xaaraamu noqo ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqiisa mooyaane taasoon ayadu la dhaafayna moogi oo qofka asagoo muslima hadduu qisaas mutaysto ama xad xuduudda ilaahay ka mida uu galo waa la xadaya waa la xadayaa oo xaddi baa laga oofinaya matalanba qofkii asagoo muxsin ah oo yacni nikaax xalaala ritay uu zine ku dhacay waa muxsinaani muxsin weeye waa la dilaya dhagax baa lagu dilaya waa la rajmin qof hadduu dilo waa loo qisaasi waa la dili xuduudi kale waa laga oofinaya khamre hadduu cabo waa la xadayaa hadduu yani wax u xaba gacanta laga goynayaa xuduudda waa ilaa bixaq lislaami waay xuquuqda islaamka waa la qaadaya waa la fulinaya laakiin wixii awal lala dagaalamayo gaalnimo loola dagaalamayo hadir u dhiigooda iyo maalkoodu bu ahaa hadda ma jira wey wa xisaabahum xisaabtooduna cala allahi tacaala ilahay bay ahaatay buui ilahay baa xisaabaya wixii markaa ay sinaysteen oo xumaan oo qalbiga ay ku haystaanna ilahay baa kula xisaabtamaya muttafaqun caleyh wa can abi cabdillahi waxaa laga wariyay daariq bin ushaymin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul llahi baan maqlay sal allahu alay slam yaqulu waxaa yihi man qaala ninkii yidhahda laa ilaha ila allah tawxiidka ninkii ku dhawaaqo oo wa kafara ku kufriya bimaa yucbadu wixii la caabudayay oo min duuni illahi ilahay sokadiisa ilahay keyrkii wixii la caabudayay ninkii ka kufriya oo tawxiidka ku dhawaaqo xaruma maaluhu wa damuhu maalkiisa iyo dhiiggiisaba xaaraan wey wa xisaabuhu xisaabtiisana cala allahi tacala ilahay baa xisaabina rawahu muslim wa can abi macbad waxaa laga wariyay almiqdaad ibn aswad radia allahu canhu qaala wuxu yihi qultu waxaan idhi lirasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxaan u idhi ara-ayta bal ii sheeg in laqiitu haddaan la kulmo rajulan nin haddaan la kulmo rajulkoo minal kufaari gaalada ka mid ah oo faktatalnaa waan dagaalanay wey dagaal baan isaga hor nimaanay waa nin gaal ah oo fadaraba uu dhufto ixdaa yadaya labadaydi gacmood midood bis sayfi buu ku dhuftay faqadacaha wuu gooy seeftii buu igula hormaray oo labadii gacmood buu mid intuu iga dhuftay halkaa ku dhacday gacan buu iga gooy uma laada minii markaasu wuxuu iga magan galay markuu gacanta iga gooyay kadib wuxuu iga magan galay bishajaratin geed buu hoosta ka galay fa qaala wuxuu yidhi aslamtu lilahi ilaahay baan u hoggaansamay markuu gacanta iga gooyay kadib uu tawxiidkii ku dhawaaq aaqtulhu ma dilaya ya rasuula allah see yeelaya bacda an qaalahaa kelimadaa markuu yidhi bacdigeed fa qaala wuxuu yidhi nabigu laa taqtulu hadilin hadilin buu mar hadduu kelimadaa ku dhawaaqo fa qultu waxaan yihi ya rasuula allah qadaca ixdaa yaday hada labadeeda gacmood mid go- mid baa go-anay ninku waa ninkii dilay seen yeela aye uma qaala wuu yidhi dalika bacda maa qadacha labadaydi gacmood intuu mid gooyey markuu gooyey bacdigeed buu haddana hadalkaa iy kelimadaa ku dhawaaqee see yeelaya faqaala wuxuu nabigu laa taqtulu hadilin war hadilin ninku mar hadduu kelimadaa ku dhawaaqay fain qataltahu haddaad disho asagoo kelimadaa ku dhawaaqay fa inahu asagu bimanzilatika adiga mansiladaadii buu tegaya qabla an taqtulahu intaada dilin intaada asaga dilin mansilada adigu aad joogtay nin muslim ahoo macsuumu dam baad ahayd in muslim oo dhiiggiisu xaaraan yahay baad ahayd soo ma mansiladaadii buu tegi intaada dilin wa inaka adiguna bimansilatihi baa tegi qabla an yaquula kelimatahu kelimadiisan intuuna ku qowlin aladi allatii qaala uu yidhi wa kelimadan oo hadda ku qowlay intuusan dhihin horteed muxuu ahaa hade gaal buu ahaa intuu kelimadaa ku qowlin horteed laakiin muxuu ahaa ma wuxuu ahaa yani dhiiggiisa mubaaxu dam wal maal buu ahaa naftiisa iyo dhiiggiisa maalkiisa waa banaan de gaal buu ahaay adigu meeshii baa tegaysaa w macnaha xadiidka marka muxuu noqonayaa ninkaas markuu islaamay bacdigeed haddaad disho waad gaaloobi maaha macnaheedu macnaheedu waxa wey waxaa la isku shabahayaa ninkaan yani muslimka ah intuuna ninkaan dilin horteed dhiiggiisu xaaraan buu ahaa nin islaam uu ahay ninkan kaleetana gaal buu ahaayo kelimada intuusan dhihin horteed dhiiggiisu wuu banaana marka marka haddaad ninkii dishay adiga markaa macsuumudda ma tihid oo qisaas baad mutaysatay nin islaamaa dishay oo hadda dhiiggaagu macsuum maaha waa lagu dilaya waa lagu qisaasay wey macnuhu asagana marka hore dhiiggiisu hadir bu ah laakiin hadda maanta macsuumudam weeyahoo mar hadduu kelimada ku dhawaaqay bes adiga mansiladaadi buu tegay sida adiga dhiiggaagu marka hore xaaraan u ah buu hadda asigoo dhiiggaagu dhiiggiisu xaaraan wey ay ugu islaamay marka dhiiggaagiibaa hadda in la daadiyaa banaanaanaysaa looga shabahayaa ma ogiye kelimadan intuuna ku qowlin horteed meeshii uu joogay baad adigu tegaysaa waad gaalowday maaha laakiin intuuna kelimada ku qowlin dhiiggiisaa banaanaa in la dilaa banaanay hadda adigana waa lagu qisaasaya maxaa yeele in musnaadisay macnihi saasay noqotay xagga dhiigga banaanihiisaa laysaga shabahayaa wa macnaa annahu bimanzilatika macnaa waxa weeye ay macsuumu dembi weeye maxkuumun biislaamihi waa ninkan macsuumu dam buu noqonayaa islaamnimadiisa waa la xukminayaa wa macnaa anaka bimanzilatiina waa maxay ay mubaaxu dembi baad noqonaysaa adiga dhiiggaagi wuu banaan yahay hadda dhiiggaagu macsuum ma aha bilqisaasi wy laakin kuba dhiiggaagi waa la qisaasaya liwarasati ninkaan aad dishay warasadiisi baa ku qisaasanayso laa anahu bimanzilatihi fi lkufri maaha bu imaamnawi saas ku fasir maca inood inaad gaaloobaysa maaha buu ku leeyay wallahu aclam wa can usaamata bini zayd waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi bacatanaa rasuulu llahi baa na diray sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa noo diray ilxuraqa meesha xuraqa la yidhahduu noo diray oo min juhaynata qabiilkaa juhayne ka mid a waa nimankaa reer juhayne la yidhaha meel ay isugu tageen magaalo ay deganaayeen oo xuraqa la yidhahduu noo diray wey fasabaxna alqawma qoomkii baan subax weerarnay oo ku waabarisanay buhi aroortii baan weerarnay calaa miyaahi baan ku weerarnay biyahoodii ayagoo isku jiro subaxii markuu waagu baryay ayagoo ceelashoodii iska korjoogo xoolihii waraabsanayo waxba aan ka warramin yaan si kada kusoo weerarnay buu leey sabaxna alqawma qoomkii baan sabaxakumul caduwdu macnaheeda uu ku waabariistay aroortii markay ishuu wax aragtay wax lagu bilaabay wey waa dagaalku midka ugu daran dad nabad iskaga baryay oo waxba aan ka warramin iska kala daadsan mar alla markuu waagu barya haddii weerar lagu qaado haddee waxba arrin halowday markaas wax tala oo isku toosayso ma jiro wey waayo waxaan lagu talagelin dhibkiisuu leeyahay marka fasabaxna alqawma qoomkii baan subax weerarnay calaa miyaahin baan ku weerarnay walaxixtu waan haleelay ana anugu ana aniga iyo wa rajulun oo min al ansaari aniga iyo nin reer ansaareed ah yaa waxaan ka daba tagnay bu rajulun oo minhu nin ayaga ka mid oo sii cararay falamaa ashaynaahu falamaa gashiynaahu markaan daboolnay yani markaan ka daba tagno safi u baacinay qaala wuxuu yidhi laa ilaha ila allah fakafa canhu lansaariy ninka ansaariga wuu ka istaagay buuri markuu tawxiid ku dhawaaqay wuu ka joogsaday wadacantu anaa ku duray buri birumxi warankaygii xataa xataa qataltu ilaa aan ku dilay kama aanan joojinine warankii baan dhinaca kalooga dusiyey qadimnaa markaa soo galnay almadiinata balaqa dalika way gaartay annabiya sala allahu alayhi wasalam nabigaa loo sheegay oo nin tawxiidka ku dhawaaqay buu usaamo dilay baa li oo kamuuna joojinine horuu u mariyey waranka fa qaala lii nabigu wuxuu ii yidhi yaa usaamatu usaama aqataltahu ma dishay bacdamaa qaala markuu yidhi laa ilaaha ila allah kelimadaa markuu ku qawlay kadib miyaa dishay qultu waxaan yaa rasuula allah inamaa kaana mutacawidan buu ahaa inamaa una kaana wuxuu ahaa mutacawidan mid ku magangelaya uu isku ilaalinaye islaamnimo kama ahayn faqaala wuxuu yihi nabigu aqataltahu ma dishay bacdamaa qaala laa ilaha ila allah famaa zaala kama zulin yukararha inuu ku celcelinayo calaya dushayda xataa tamanaytu ilaa aan tamaniyo anii anigu lam akun inaana ahaanin aslamtu mid soo islaamay qabla dalika alyawm maalinkaa ka hor maalinka haddaan soo islaamay wixii dembigayga o dhan waa la dhaafi laha wti alislaamu yaduu maa qabla soma maanta maxaan usoo islaami waaya baan tamaniye si dembigaygii hore xataa ninkaa aan dilay iyo wax walba oo la igu dhaafo yuu leey ay seed yeelaysaa markay qiyaamo imaato iyadoo kula doodaysa kelimada taasuna wax badan ku celcelinay marka qof islaama dilkiisu wax sahlan wax lagu orda ma aho arrin weyn ay man qatala mu'minan mutacamidan fajazaauhu jahanam buu ilahay abaalmarin kale ma leh jahanam baa horey horey loogu tuuri ibnu cabaas wuxuu leeyahay waaba laa shakila qof mu'mina ninkii dila waa ahlu naar buu le qadcab oo jamhuurta ku khilaafay cabdullahi bn cabaas oo turjumaan alqur'aan wuxuu yidhi wuu ku gaaloobayaa naartaana lagu tuuraya aayadda suurat yani furqaan yaallo wuxuu ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan ma jirta buu aayaddaas waxay ahayd buu yidhi waaya maki bay ahayd mar horeyba soo degtay aayad wa fii riwaayati faqaala rasuul lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam a qaala laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu miyuu yidhi oo waqataltahu adiguna ma dishay laa ilaha ila allahu intuu yidhi miyaa dishay saasuu ku yidhi usaame qultu waxaan ihi ya rasuul allah inamaa qaalahaa wuu yidhi khawfan min asilaax hubkuu ka baqayay rasuulka ilaahay islaamnimo oomuun oo kelimada oguma qawline markaan aragnay bu inaan seeftii waranka la dul saaranahay buu kelimada ku qawlay qaala wuxuu yidhi nabigu afalaa shaqaqta can qalbii war ma adigaa qalbigiisa dilaaciyay xataa taclama ilaa aad ogaata aqaalha inuu u yidhi si dhaba inuu u yidhi am laa inuusa u dhihin maxaad ka ogtahay ya haddee ijraa o axkaami naasi cala daahir baanu ku jirnaaye dadka oo axkaamtooda lagu dureeriya daahirkeed qofka hadduu kelimo fiican ku hadlo ilaahay dartii olama jeeda dan kaleu ka leeyahay ma dhihi karti waa khalad inaad tidhahdo maay maxaad ka ogtahay adigu wuxuu ola jeedo adigu daahirka un iska qabso adwaxun hadduu ola jeedo ilaahay baa xisaabaya famaa zaala kama zulin yukariruha inuu ku celcelinaya xataa tamanaytu ilaa an tamaniya anii anigu aslamtu inaan soo islaamay yowmaidin maalinkaas alxuraqa bilami lxaa'i lmuhmalati wafatxi ra badnun oo min juhayna waa qabiil reer juhayna ka mid a alqabiilati lmacruufa qabiilada macruufa reer juhayna la yaqaana qoys ka mid a wey xuraqadu qowluhu mutacawidan uu yihi ay muctasiban biha uu isku ilaalinaya min alqatli dilka laa muctaqidan lahaa ictiqaadka ma ahayn iyo islaamnimo wacan jundub waxaa laga wariyay min cabdillahi radi allahu canhu ana rasul lah sal ly wasalam bacaa wuu diray nabigu bacan buu diray oo min almuslimiina ka mid a ilaa qowmin buu u diray oo min almushrikiina gaaladii ah wa anahum ayagu iltaqow way kulmeen muslimiintii iyo gaaladii baa kulmay fa kaana rajulun oo mina nin baa wuxuu ahaaday oo min almushrikiina gaalada ka mid a idaa shaaa markuu doono an yaqsida inuu u qasto ilaa rajulun oo min almuslimiina ka mid a qasada lahu wuu u qasdayaa oo faqatalahu wuu dilay gaalada waxaa ka mid ah nin inkaaran oo toog badan oo dagaalyahan oo nin buu fiirsanayaa dhag unbuu kasinaya kolba nin kale unbuu haddana eeganayaa dhag unbuu kasinaya waa loo fiirsaday oo dee raggiiba eber buu ka dhigay asxaabtani waaya markii la arkay inuu ragga laayay wa ana rajulan oo min almuslimiina ayaa qasada u qastay ay ko wa ana rajulan oo min almuslimiina saasuu laha wey marxaban yaa qasada u qastay oo faqatalahu wuu dilay wuu dilay ninka asaga qaflatan saasa wanaagsan wa ana rajulan oo min almuslimiina ka mid ah qasada wuu u qasday aflatahu qaflatan mim aflatahu hilmaankiisii buu u qastay asagoo yani iska jiraynin ayuu nin muslima yani u fiirsaday markaasuu u qastay ayahay wa kunnaa waxaanu ahay nataxadau kuwa ku sheekaysta anahu asaga usaama binu zayd inuu yihi usaama binu zayd ibnu xaarisa xibu rasuulillahi wa ibnu xibihi ninkii la dhihi jiray usaama binu zayd zayd ibnu xaarisa dhale usaama haya marka usaama u qasday asagoo hilmaansan oo aan yani arkaynin iska jiraynin wey falamaa rafaca sayfa seeftii markuu kor kor u qaaday oo inuu ku dhufto uu rabo qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waa nin haddee u raggii o dhan laayey ninkaasoo nin buu dilay saxaabi marka ninkaanubaa eegtay oo si kada ah unbuu intuu ugu fiirsaday unbuu usoo gagabaday oo markaas wuxuu arkay asagoo seeftii usaa u baaciyey markaasuu tawxiidka ka gaarsiiyey asagu laa ilaaha ila allah faqatalahu kamuuna joojinine ciilkii hore hadda kusii taagnaaya intuu rag laayey marka hore u raaciyey seeftii fa jaa'a albashiiru baa yimid kii bishaaraynaya ilaa rasuulillaahi buu u yimid sala allahu alayhi wasalama waaya nabiga ayuu u sheegay oo markaasuu ninkii usaamo ahaana saasuu sameeyey oo ninkaasuu dilay oo saa yani tawxiidka u dhawaa ay marxaban oo nabiga ayuu u yimid waayo fa jaacal bashiiru ninkii bishaareynayay baa yimid oo markuu ciidanku guulaystaa ama wax sameeyey nin baa lasoo diray yaada nabiga usii bishaareeyey ilaa rasuulillaahi buu u yimid fa sa'alahu nabigu uu weydiiyey wa aqbarahu wuu uga warramay arrintiisay u dhacday iyo dagaalkii xataa aqbarahu ilaa uu u sheegay khabara rajuli ninkii qabarkiisi kayfa sanaca siduu sameeyey nin sidaa yeelay ee dadkoo dhan laayay baa markii dambe nin baa dilay muslimiinta ka mid a waana usaama binu zayd baa dilay taasaa lii fa dacaahu wuu u yeedhay nabigu fa sa'alahu wuu weydiiyey ma nin yani kelimatu shahaada ku dhawaaqay baa dishay fa qaala wuxuu yidhi nabigu lima qataltahu maxaad u dishay fa qala wuxu yidhi yaa rasuula allah awjaca wuu xanuujiyey ninkaa wuu dhibay fi lmuslimiina muslimiintu dhibay muslimiinta aad buu u dhibay wa qatala wuu dilay fulanan iyo wa fulanan wa samaa lahu nafaran rag badan buu tiriyo hebel iyo hebel iyo hebel buu dilay ninku ay intaas wuxuu leeyahay yani ami lagaa raali noqdaa oo nabigu uu iska kaa daaya wa inii anigu xamaltu calayhi waan ku xumbaaray seeftii falamaa ra-aa sayfa markuu arkay qaala wuxuu yihi laa ilaha ila allah qaala rasul lahi wuxu yhi sal lay sl qatalta umadishi qaala wuxuu yihi usaame nacam qaala wuxuu yihi nabigu fa kayfa tasnacu see samaynaysaa bilaa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu maxaad ku samaynaysaa idaa ja-ad hadday timaado yowma alqiyaamati qiyaamo mar ayadoo kula doodaysa hadday imaado maxaad samayn doonta qaala wuxuu yidhi usaamo markaa yaa rasuul allahi istakfir lii rasuulka ilah wii qufraan dalab qaala wuxuu yidhi nabigu wa kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah idaa ja-ad yowma alqiyaama markuu yidhi rasuulka ilah istikfaar ilahi ii weydiin ilahi ii dhaafo wuxuu leeyay nabigu see samaynaysaa markay laa ilaha illa lahu timaado ayadoo kula doodaysa fajacala wuxuu guda gelay nabigu laa yaziidu calaa inuuna ka ziyaadinaynin calaa an yaquula inuu leeyahay kayfa tasnacu seed samaynaysaa bilaa ilaha illa maxaad ku samaynaysaa idaa ja-ad hadday timaada yowma alqiyama rawahu muslim baa xadidka wariy nin saxaabi oo jihaad ku jiray oo ninkaaba laga yaabaa inuu hadde aynu khatartaas uu kaga dimiya sidaa nabigu u adkaynayaa ninkii nin islaama kas u dilay maxaad umalaynaysa maa sha allah وعn cبdاللahi بن ctbta waxaa laga wariy بن mascuud qaala wuxuu yihi samictu cmar بن khadaab baan maqlay radي الlahu canhu yaqulu asagoo le ina naasan dad kaanuu waxay ahaayeen yu'khaduuna kuwa la qabto bilwaxyi waxyigaa lagu qaban jiray yani zamanka nabiga dadku markay xumaan sameeyaan waxyi baa soo degi jiray fii cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam waina alwaxya waxyigii qad inqadaca wuu ba-ay buri sayd cumar hadda zamankeenan aan joogno waxyi soo degi maayo buri wainama naakudukum anagu waan idin qabanayna alana hadda bima dahara lanaa wixii noo muuqdo oo min acmaalikum camalkiina aw wax diinta ka leexsan haddaan idinku aragna waa idin qabanaynaa wixii daahirkiina ku adan baan hadda idinku qabanaynaa buu leeyahy cumar bin khataab faman abhara lanaa ninkii noo muujiya khayran khayr amanahu waan aamin gelinaynaa waqarabnahu waan soo dhawaynaynaa walaysa lanaa nooma sugnaanin min sariiratii sirtiisana shay-un annagu baadinkiisa iyo caqiidadiisana waxba kama gelina wey allahu ilaahay baa yuxaasibu xisaabaya fii sariiratii sirtiisa waman adhara lanaa su-an xumaan ninkii noo daahiriyo lam na'manhu aamin gelin mayno walow nusadiquhu u rumayn mayno qalbigayga wax wanaagsan baa ku jira ka yeeli mayna buu wain qaala haba yidhaahdo oo ina sariiratahu sirtiisa iyo baatinkiisu xasanatu inay wanaagsan tahay hadduu raba haba ku qawle kama yeelaynu leey anaga daahirkun baan qabanayna xayla sirtiisa ilaahay baa kula xisaabtamaye anagu yani anagu daahirka un baan qabanayna sidaasuu leeyahay rawahu lbukhaariyu xadiidkaana imaamu bukhaari baa wariyay baabu lkhawfi allah subxana watacala u baab yahay cabsidii min allahi caza wajal ilaahay oo laga cabsado w alkhawf fazacu lqalbi qalbiga oo naxaa la yidhaha argagaxo min makruuhin yanaaluhu wax uu yacni ka cabsanayo qofka haddii uu ka baqaya kaasoo qalbigu ka naxaya aw min maxbuubin yafuutu wax uu jecel yahay hadduu waayana qalbigu uu naxaya wa sababuhu waxaa weeye tafakuru lcabdi fi lmakhluuqaat khoofka yacni ilaahay laga baqayo yacni sababka ay ku imaato waxa weeye qofku inuu ku fakiro oo makhluuqaadka tafa ka tafakurihi fii taqsiirihi sida uu yacni u dacatiyey ee waktigiisi uu u dayacay wa imhaalihi iyo wa qilati muraaqabatihi limaa yaridu calayh waktigiisa suuna uga faa'iidaysanaynin iyo yacni sida uuna u dadaalaynin qofku u dacatinayo taa inuu ku fikiro wey wa tafakuruhu fi ma dakarahu allahu caza wajalla fi kitaabihi waxaa kaloo qofku ku fikirayaa yacni ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku sheegay oo min ihlaaki man khaalafahu ninkii khilaafo amarkiisa diida sida loo halaagay wamaa acadda lahu fi laakhirati aakhare waxa uu u diyaariyey qofka ilaahay amarkiisa qaadan waayo aakhare in la cadaabayaa loo yawahay markaasuu qofku yacni cabsi baa gelayso cabsi baa markaa gelayso ayay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waiyaaya farhabuun waiyaaya aniga un farhabuun iga baqa buu ilahay yidhi wa qaala tacaala ina badsha rabbika rabbigaa qabashadiisu nabi maxamedow la shadiidun mid daran wey ay ad yani mar haddii uu qabto waayahay qofka daalimka ah ee caasigaa mar hadduu qabto ma fakanayo wey ilaahay qabashadiisu mid daran wey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi wakadalika ahdu rabbik wakadalika sidaa unbuu ahaaday sidaan ummadihii hore u halaagnay daalimiinta anbuu ahaaday akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisu idaa akhada alquraa qaryo hadduu qabto ehelkeeda waa loo jeeda idaa akhada hadduu qabto alquraa ahla alquraa qaryada ehelkeeda walxaal hiya daalimatun qaryadaas mid ehelkeedu daalimiina ay yihiinoo ilaahay caasiyey wey ina akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun mid daran weeye shadiidun oo adag wey ina fii dalika yacni qisaska qur-aanka lagu soo arooriyey ama ummadaha hore halaagilaa la halaagay la-aaya cibraa ku sugan liman khaafa cadaaba alaakhira aakhira cadaabkeeda ninkii ka baqayo inuu ku cibro qaataa la doonayay markii looga sheekeeyo yacni awoodda ilaahay iyo yacni cadaabka aakhare iyo sida ilaahay ummadaha caasiyey ee amarka qaadan waayey loo halaagay iyo cibraa ku sugan liman khaafa cadaaba alaakhira dalika yawmun majmuucun lahu nnaas dalika kaas waa yowmkaas yowmul qiyaamaha ah dadkana la cadaabayo daalimiinta loo yaboohay in la cadaabayo yowmun maalin weeye majmuucun lahu nnaas dadka loo soo kulmin doono waayo yajmacu nnaasu baa lahu yoonkaasay usoo kulmayaanoo kulli waa laysu keenayaa in la xisaabo oo la abaal mariyo wadalika kaasu yom yom maalin weeye mashhuudun maalin la xaadirayo oo ahlu samaawaadka iyo ahlu ardihoo dhan baa isu imaanaya ay malaa'igtii yaa la keenayaa intaasoo safa markii yani biniaadamka in la xisaabo la doonayo intaasoo saf oo malaa'igta yani markaas soo safanayso wamaa nu'akhiruhu yowmkaa ma dibdhigna buu ilaahay yidhi ilaa liajalin macduud ajal macduud oo aan u goynay un baanu dibdhigaynaabu yani waa wakti ilaahay uu yaboohayo waktigaa markuu yimaado un baa la fulinayaa inta ka horaysa lama soo dedejinayo waa la iska kaadinaya yowma yaatii maalinka uu imaanayo ayahay maalinka qiyaamahaasi uu yimaado laa takallamu nafsun laa tatakallamu nafsun naf ma hadlayso bimaa yanfac wayunji min min cadaab illah wax anfacaayo ama cadaabka ilaahay ka badbaadinayo oo yacni jawaabaho ay bixinayso ama shafaaco ah wax laga aqbalay naf hadlaysaa ma jirto naf hadlaysaa ma jirto ay ilaa biidnihi ilaahay idankiisa mooyaane qofku ilaahay idmay moo qof kaloo hadlaya ma jiro laa yatakalamuuna ilaa man adina lahu raxmaanu wa qaala sawaab ilahay maalinkaa wax hadlaya ma jiro oon rususha ahayn baa xadiidka ku sugnayd wa kalaamu rusuli yowma idin allahuma sallim sallim saa un bay ku hadlayaan fa minhum shaqiyun wa saciid fa minhum dadkii waxaa ka mid ah maxsharka iyo qiyaamaha isugu yimid shaqiyun mid ahlu naara wajabad lahu naar naar ay u waajibtay wa minhum saciidun baa ka mida wajabad lahu ljanna janno ay u waajibtay fa ama aladiina kuwa shaquu dhur darsaday oo ehlu naarka noqday fa fi nnaari bay ku sugnaanayaan wey fa fi nnaari bay ahaadeen naarta fiigeeda lahum waxaa u sugnaaday fiihaa naarta fiigeeda dafiirun feeratuur baa u sugnaaday iyo wa shahiiqun hinraag baa u sugnaaday haye hinraag neefta yacni kor u socoto shahiiquna waxaa la yidhahaa oohinta ama qaylada hoosta qofku uu yacni sanka uu sawdka ka soo bixiyo oo hoos uu ka ooyayo ama waxaa la yidhaahdaa sawtun ka sawti alximaar sida dabeerka oo kale u qofku u yeerayo ay maasha allah eelo naarka yani cadaabkooda yani sawdka ka soo baxayo addafiiru ikhraaju nafas baa la yidhaha nafta uu qofku soo saarayo neeftuurayo wa shahiiquna radduhu celinta uu celinayo wey hii buu leeyahay marna kor buu usoo celinaya marna hoos ay marxaba macnuhu waxaa weeye muraadka bihimaa looga jeeda addalaalatu calaa shidati kurbihim kurbadooda inay weyn tahay iyo uqamihi murugtooda wa wa falmuraadu tashbiihu xaalihim xaalkooda waxaa lagu shabahayay biman istawlat alxaraaratu qofkii gubtay oo kulaylka uu ka qaalib noqday calaa qalbi ay oo wan xasara fiihi ruuxu naftiisina ay xasdi gashay oo naftii baa cidhiidhi gashay wey aw tashbiihu saraakihim qayladooda waxaa lagu shabahay biaswaati alxamiir sida dameeruhu u ciyaan oo kale saasay u dhawaaqayaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayuxadirukum allahu nafsah wayuxadirukum allah ilaahay wuu idinkaga digayaa nafsahu ay ciqaabah ay ciqaabkiisu idinkaga digaya caradiisa iyo ciqaabkiisa ayuu ilaahay idinkaga digayaa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ayahay yawma yafiru lmar'u min akhiih ay yawma yafiru lmar qiyaamuhu maalin weeye yafiru lmaru qofku uu cararayo min akhiihi walaalkiisii la dhashay wa ummihii hooyadii iyo waabihii aabihii wa saaxibatihi zawjadiisii xaaskiisii buu ka cararaya wa baniihi ilmihiisii buu ka cararaya bada'a bilakhi buu ilaahay ku bilaabay walaalkii buu ka cararayaa bale saa loogu horraysiiyey uma bilabaweyn baa lagu xujiyey ummihi wa abihi bale liannahumaa aqrabu kuwaasaa ugu dhow dadka waay hadhow adduunyada markaad joogtay walaalihii adiga kula dhashay iyo labadaadi waalid baa dadku ugu dhawaa waxaad u dhibanaysay ood meel kastaba u gelaysay ayaga way uma bisaaxiba zawjadii iyo walwalad carruurtii baa lagu xijiyey liannahumaa aqrabu intii aad adduunyada ugu jeclayd oo naftaadoo dhan u bixinaysay yaad qiyaamaha hadhow ka carari maxaad ooga cararaysaa inay ku qabsadaan ay wax kugu sheegtaan baad ka yaabaysa likulli imri'in qof la arka waxaa usugnaada oo minhum dadka ka mida yowmaidin maalinkaa sha'nu yugnii sha'ni yacni kaafiyey oo ku filan yushqiluhu ka shuqliya can sha'ni gayrihi ruux kale inuu yani wax u taro maalinkaa wuu ka mashquulaya qofka isaga unbaa isku mashquula maxaad noqon doontaa buu leey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha annaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka baqa ina zalzalata saacati saacadda qiyaama dhiciddeedu shay-un shay weeye shaygu waa cadiimun weyn waa shay weyn buri ilaahay maalinka qiyaamuhu uu dhaco yowma maalin weeye tarawnahaa aada arkayso tadhalu inay hilmaamaysa kullu murdica mid ilmo nuujinaysa kulligeed camaa ardacat canugeey nuugaysa bay aada nuujinaysa bay hilmaamaysaa ka tegaysa dhibaatadii iyo shiddadii baa markay dhacday isaga dhaqaaqaysa maba is ogaba way wa tadlacu way dejinaysaa kullu daati xamlin uur mid u saaxiiba kulligeed xamlaha uurkeedii bay dejinaysaa mana ay oge ogo wakti ay ilmahaasu yimaadeen iyo foosha xanuunkeedii iyo waxay og tahay male indhahan bay caddaynaysaa canugiina banaanka ku dhaco maxaa yeel dhibaatadu yani ad waxaa la yidhaha wax kastoo xanuun badan foosha ugu daran laakiin hadduu wax ka culus uu yimaado ayada nafteeda licib saqiir bay noqonaysa waa la hilmaamayaa ay shayba shayguu ka culus yahay midkii hore waa qarinaya wuu baabi'inaya wa tara naasa dadkii baad arkaysaa sukaara kaanahum sukaara inay waalwaalo yihiin baad moodaa dad sarqaamina socodkooda iyo hadalkooda iyo say manaa isugu daba wareegeysanayaan wamaa hum bisukaara xaqiiqatan xaqiiq ahaana ma waalna dadkuy walaakina cadaab allahi shadiid walaakina cadaab allahi shadiid ilaahay cadaabkiisii baa dadka ka dambatay aada u daranoo faarhaqa wuu wareeriyey kaasaa yani waa wareeriyey wey markaasaa caqligoodii baa isku darmaday iyo waxgaradkoodii o dhan iska daba wareegay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waliman khaafa maqaama rabbih waliman khaafa qofkii ka baqo maqaama rabbihi rabbigii maqaamkiisa ninkii ka baqo mawqifahu aladii yaqifu fiihi alcibaadu lilxisaab maqaamka waxaa loola jeeda waa qiyaamaha ilaahay lasoo hor istaajin doono qofkii ka baqo jannataani buu leeyay laba janno ay xisaabta ilaahay lasoo hor istaajinayo qofkii ka baqo jannataani buu leeyay jannatun licaqiidatihi wa ukraa licamalihi laba jannaa lagu abaalmarinayaayo mid waa iimaankii iyo tawxiidkii uu qaatay oo waa caqiidadiisii midna waa camalkii wanaagsanaa uu sameeyey ow jannatun lificli daacaat janno waxaa looga abaalmarinaya daacadii wanaaggii uu sameeyey wa ukraana liijtinaabi almacaasi janno kalena wuxuu ku mutaysanayaa xumaantii uu iska ilaaliya oo ka dhowrsaday ow jannatun yusaabu biha biha janno waa lagu abaalmarinayaa wa ukraana yutafadalu biha calayh midna ilaahay baa ugu tafadulay tan waxaa laleeyahay abaalmarin weeye camalkaagii baa lagugu bedelay u qaado tan kalena annagaa ku siinoo kugu darnay bu ilahay le iska qaado labadaa jannaa la siinay ow ruuxaaniyatun wa jismaaniya laba jannuu leeyahayoo midna waa xagga ruuxdana wuu ka raaxaysanayaa oo nafti baa raaxaysanayso jismigiisa iyo jirkiisuna way raaxaysanayaan labada dhinacba wuu ka raaxaysanayaa saasaa looga jeedaa baa laleeyahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun wa aqbala wuu soo qaabilayaa bacduhum bacdu ahli ahliljannati ahlu jannaha qaarkood calaa bacdin barkii kaluu soo qaabilayaa yatasaa'aluun xaalay isweydiinayaan ahlujannuhu markay jannada galaan oo ay raaxaystaan oo nicmadii iyo wixii ay arkaan yay sheekaysanayaanoo markaas le warbal warrama arrintaana ilaahay idin siiyey maxaad qaban jirteen qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii kale innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn qablu markaan adduunyada joognay wey horay markaanu adduunyada ku joognay fii ahlinaa ehelkeenna markaan ku sugnayn mushfiqiina kuwa cabsadaan ahayn wey ilaahay baan ka cabsan jirnay oo markaan ehelka anagi dhex joognay adduunyada ay yaan cabsan jirnay min cisyaan illaahi tacaala baan ka cabsan jirnay daacada ilaahay baan ku dadaali jirnay oo yacni waxa xumaantaana waan iska ilaalin jirnay famana allahu ilaahay baa galladaystay calaynaa dushaanada biraxmati iyo wa tawfiiq raxmad iyo tawfiiq buu ilaahay nagu galmay isagu noo naxariistay daacadana wuuna waafajiyey wa waqaana ilaahay wuxuu naga ilaaliyey cadaaba samuum aya cadaabkii aada u kulula taasuu naga ilaaliyey cadaaba naari buu ilaahay naga ilaaliyey annaafidati fi lmasaami maskaxda ku tegaysa nufuudo sumuumi oo kale suntusay jirka u gashoo kale cadaabu samuumku waa cadaab markii qofka la geliyey jirkiisa oo dhan saaholac oga kicinayso maskaxda iyo meel kastay ka gelaysaa markaasaa wax walbo xisaa ka tegayo sida sunta qofka u saaqdo oo kale cadaabkaasaa ilaahay naga eli innaa anagu kullaa waxaanu ahayn innaa anagu kunna waxaan ahayn min qablu ay min qabli dalika fi dunya waktigan ka hor markaan adduunyada joognay nadcuuhu nacbudhu ilaahay baana caabudi jirnay ilaahay cibaadadiisaan ku dadaali jirnay innahu ilaahay huwa ilaahay albaru allihii muxsina weeye alraxiimu oo naxariisto addoomaha u naxariisto walaayaat lwaaridatu fi lbaabi aayaadka kusoo arooray baabulkhoof buu leeyay mawnawi kasiiratu way badan tahay jiddan aad bay u badan yihiin aayaadka kusoo aroray walqaradu muraadkaanu uga jeedna al-ishaaratu ilaa bacliha qaar ka mida inaanu dadka ku baraarujinno ayaanu doonaynaa buuri waqad xasala muraadkeennina wuu xasilayo aayaadka qaar ka mida dee waan soo qaadanay wa ama alaxaadiisu axaadiisa baabulkoofka kusoo arooray fa kasiiratun jiddan ayaguna aad bay u badan yihiin fa nadkuru minha waxaanu ka sheegaynaa darafan qayb baanu sheegaynaa wabillaahi ilaahay unbay ahaatay atawfiiqu waafajintana ilaahay unbaa iskale can ibni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal xadahanaa rasuulu llah rasuulka ilaahay baa noo sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam wa huwa nabigu assaadiqu nabigu run sheegayo weeye almasduuqu oo loo rumeeyo muxuu nabigu yidhi ina axadakum axadkiin yujmacu waa la kulminayaa khalquhu abuurkiisa fii badni ummihi hooyadii calooshiisa arbaciina yowman afartan beri nudfatan isagoo canduufa wey afartan beri buu canduuf ahaanayaa aya waa afartanka hore hooyadu yani ay xanuunsan tahay ee markaa walaca ay ku jirta wey jirkeeda oo dhan baa laga soo ururinayaa baa la markaa waa nudfa canduuf buu noqonayaa riximkaa la isugu keni uma yakunu calaqatan xinjir buu noqonayaa midla dalika afartankaasoo kale u haddana xinjir ahaanayaa uma yakunu mudqa cad yaroo hilib uhuu noqonayaa midla dalika afartankii oo kale waa saddex afartanaad waa afar bilood boqol iyo labaatan habeen markuu joogo uma yursalu lmalak malak baa lasoo dirayaa fa yanfuqu wuu afuufayaa fiihi fiigiisa ruuxa naftaa la gelinaya afar bilood buu ilmuhu ku noolaadaayo ku dhaqaaqayaa markuu afar bilood joogo markaasaa nafta lagu afuufaya waana la suuraynayaa oo markaasaa suurada bini aadamka loo yeelayaayo aclaadiisii iyo wax la arkabo inuu inuu yacni wiil yahay iyo inuu gabar yahay iyo markaasaa laga dhigaya wa yu'maru waxaa la amrayaa malagii biarbaci kalimaat afar kalimaad la arba la amrayaa bikatbi risqihi risqigiisa qor baa la leeyahy wax alla wuxuu qori lahaa wuxuu cuni lahaa markuu adduunyada imaado wax alla wuxuu cuni lahaa qor baa la leeyahy waqtigaasaa la dhigay ay risqiga la raadinaye lagu dhimanayo waa wax waktigaa lagu qorayo waa maktuub risqigu waa maktuub kamaa ana alajala maktuub siduu ajalkaagu maktuub u yaho aada u dhaafaynin buu risqigaaguna maktuub u yahay haddaad ka cararta asagaa ku raadsanay saa ku dabagelay meel laba ogama fakaraysid wa ajalihi ajalkiisa qor baa la leeyahay cumrigiisu intuu yahay wa camalihi camalkiisana qor baa la leeyahay inuu wanaagsan yahay inuu xun yahay wa shaqiyun inuu yahay mid ehlu naara ow saciid nin ehlu qof ehlu jannaa inuu yahay qor baa la leeyahay waqtigaasaa la qoray fawalladii macbuud baan ku dhaartay buu nabigu laa ilaaha laa macbuuda mid la caabudo hayruhu asaga qayrkii uusan ahayn ina axadakum axadkiin la yacmalu wuu camal falayaa bicamali ahli ljanna ehlu jannaha camalkood inbuu samaynaya wanaagii iyo daacadii iyo khayrkii xataa maa yakuuna ilaa uusan ahaanin baynahu asaga baynkiisa iyo wa baynaha bayna aljannati ilaa diraacun dhudhun mooyaane jannada dhudhun un keliya markay oga dhiman tahay dhudhunkaana waxaa looga jeedaa cimrigiisii waxba kama dhimano inuu dhinto unbaa u dhiman bas wax yar baa cimrigiisa ka laaban mar hadduu dhintana dee camalkaa wanaagsan uu ku dhintana jannada unbuu geli lahaa marka asaga iyo jannada hal dhudhun unbaa udhexeeyo fa yasbiqu calayhi lkitaab kitaabkiisii looxi maxbuudka ah ee loo qoray markii fii badni ummihi hooyadii calooshiisa uu ku jiray baa u sibqanayo fa yacmalu bicamali ahli naar markaasu wuxuu ku kacayaa ahli naarka camalkoodi waa ninka hebela khaatumadii baa ka halowdi baa layihi suu u fiicnaabu markuu waayeeloobay unbuu cimrigiisii waxba ka dhimani unbuu mooryaanimo bilaabaya balaayo yuu bilaabaya ku kacaya fa yadkhuluhaa markaasuu naarti gelaya sidii buu ku dhimanayaa naartii buu gelaya wa in axadakum axadkiin la yacmalu bicamali ahli nnaar ehlu naarka camalkooduu samaynaya xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ilaa dirac asaga iyo naarta hal dhudhununbaa udhaxaysa camal xun oo dhan iyo wax xun oo dhan suu u samaynayo ad intii un ka dhinta keliya cimrigiisa ka laaban hadduu dhinto saa ku dhintana dee naarta un buga laha markaa fa yasbiqu calayhi lkitaabu kitaabkiisii mar hore la qoray oo mar horaa waxa u qornayd ilaah agtiisa inuu yahay saciid ehlu janno inuu yahay kitaabkii baa u sibqanaya markaa fa yacmalu bicamali ahli ljanna ehlu jannaha camalkoodiibuu ku kacayaa wuu toobad keenaya markaasuu wanaaggii iyo daacadii iyo khayrkiibuu samaynaya khaatumadii baa u hagaagaysa fa yadkhuluhaa markaasuu jannadii gelaya jannadii buu gelaya khaatumadan waxay ku xidhan tahay saabiqada saasaa la yidhahdaa oo waad aragtaayo wixii kitaabkiisa hore loo qoray unbuu ku khaatumeysanaya qofku marka khaatimada hagaageedu waxay ku xidhan tahay saabiqadii hore un wixii saabiqadii hore loo qoray un waay haka marka dadka waaweyn ee ahlu khayrka ah saabiqada hore ka murgaan waayo saabiqada hore wax loo dhigay haddii qofku waxba ma oge w waxa u qoran ilaahay agtiisa waxba ka garan maayo muttafaqun caleyh marka dadku waxaa la yidhahdaa waa afar qaybood oo nin yacni khuliqa lilkhidmati wa liljanna khidmana waa loo abuuray jannana waa loo abuuray waa nin islaamnimada ku dhashay oo ku weynaaday weligiisu yani ilaahay buu caabudayay cibaadadiisu u waday yuu ku dhintay ninkaa khidma waa loo abuuray oo dee ilaahay buu soo caabuday cibaado badan buu soo sameeyey jannana waaba loo abuuray mar horaa loo dhigay saciidnimo jannadii buu ku galay iyo mid yacni khuliqa laa lilkhidmati walaa liljanna khidmana looma abuurin jannana looma abuurin naar gaalnimuu ku dhashay wuu ku weynaaday wuu ku dhintay iyo qof khuliqa liljannati laa lilkhidma janno unbaa loo abuuray laakiin khidma looma abuurin gaalnimuu ku dhashay wuu ku weynaaday aakhiru cumrihi markuu joogo unbaa ilaahay islaamnimadii waafajiyey markaasuu soo islaamay markiiba wuu dhintay kaalin liljannati unbaa loo abuuray waxuu soo cibaadaystayna ma jiro waxuu soo cibaadaystay nin saxaabigaa nabiga u yimid oo sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulka ilaahay oo ma islaamaa oo miyaan dagaalamaa mise waan dagaalamaa horta markaa kadib baan islaami doona maya aslim buuri marka hore islaamo uma qaatil wuu islaamay tawxiidkii buu ku dhawaaqay faqaatala wuu dagaalamay faqutila markiiba waa la dilay faqutila markaasuu nabigu wuxuu yidhi camila qaliilan wa ujira kaiiran wax yar buu camal falay kelimatu tawxiidkii uu marka hore ku dhawaaqay alislaamu yahdimu maa qablahu markaasuu wax alla wixii dunuub uu lahaa gaalnimadii iyo xumaan oo dhan meeshii buu kaga mayrtay oo hooyadiisoo ka habeenkii dhashay camal buu la mid noqon markaasuu shahaado darajadii islaamka u weyneyd ba haddana ku dhintay markiiba hadda muslimiinta ka ugu koreeyo marka haddana noqday wey waayo camila qaliilan wa ujira kaiir kaas marka liljannati unbaa loo abuuray laa lilkhidma qofna lilkhidmati unbaa loo abuuray baa lilaa liljanna janna looma abuuray islaamnimuu ku dhashay wuu camal falayay si u wanaagsana u wanaagsana u wanaagsana aakhiru cumrihi markuu joogo unbuu islaamnimadii ka baxay waa ridood sidii buu ku dhintay kaa li yani kaas yani lilkhidmati unbaa loo abuuray laa liljanna wey janno looma abuuray wey dadku afartaa qaybood sidaasaa la yidhahdaa wey marxaban mutafaqun caleyh xadiidka muslim iyo bukhaari baa wariyey wa canhu waxaa laga wariyey can ibni mascuud waxaa laga wariyey cabdullahi ibni mascuud qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam yu'taa bijahannama jahannama ayaa lala imaanayaa yowma idin yowma alqiyaamati weeye maalinka qiyaamaha jahanamaa la keeni maxsharkaa la keenaya lahaa xaaluu u sugnaaday sabcuuna alfa dimaam toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay maca kulli zimaamin hoggaankii la arkaba sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag baahay yajuruuna hajiidahayo oo gadaal u hayo markaasa iyaduna soo boodaysaa ya markaas soo boodaysa waa lagu cabsiinayaa daalimiinta waxay leedahay mar un igu soo sima kuwii daalimiinta ahaw saasay markaa leedahay toddobaatan kun oo hoggaan oo hoggaankii la arkaba toddobaatan kun oo malag baa haysa markaasay soo fara baxsanaysa ay ajaanib rawaahu muslim xadiidkaa imaamu muslim baa wariy wa can nucmaan bin bashiir waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal samictu rasuul allahi baan maqlay buri sala allahu alayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay ina ahwala ahli naari ehlu naarka midka ugu fudud cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati ehlu naarka midka ugu cadaab fudud la rajulu nin way waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay abu aalib oo nabiga reerkii awa maxaa yeelay wax badan buu yani nabiga u tara oo garab taagnaa oo gaalada ka difaacayay mana uusan islaamin wey markii ehlu naarka kan ugu cadaa fudud weeye saasaa la yidhi innahu lafii daxdaaxin buu nabigu leeyay lafii daxdaaxin meel yani aad u yar oo cadaabku meeshii moolka ahay laguma dhex ridaye meel yar oo bajaq ahoo meeshan baan u gaarayn oo dhambalaaloyo lugaha ninkaa u qabanayn anka u gaarayn iyuu dhex taagay intaasun baana ku filan dee naaru meel qabo malaa leeli yani intaa yarta ah wax walba ka kulul ya nacuudu billahi min annaar la rajulu nin weeye yuudacu la dejinayo fii akhmasi qadamayhi labadiisa lugood gomadihiisa waa labada lugoode raysmagaadhadooda meesha anqowga hoostiisa ah yaasaa usoo godan baa le raysmagaadhada halkaasaa laga saaraya dhimbil yani jamratan hal dhimbilaa laga saaraya jamrataani tanna mid baa laga saaray lugta lugta kalena mid baa laga saaray taasoo yaqlii minhumaa uu la karayo dimaaquhu maskaxdiisi baa karayso halkaa ka bulbulso maa yaraa uma malaynayo uma ictiqaadsana ana axadan axad ashadda minhu cadaaban inuu ruux ka cadaab badan uu jiro uma malaynayo wa inahu asagu lahawanuhu ka ugu fudud weeye cadaaban xagga cadaabka nabigu sala allahu alayh wasalam muttafaqun calayhi xadiidka muslim bukhaari baa wariy wa can samurata bni jundubi waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu minhum ehlu naarka waxaa ka mida man baa ka mida taakuduhu naaru naartu ay u qabanayso ilaa kacbayhi ilaa iyo waxay u qabanaysaa anqawyaday u qabanaysaa wa minhu man taakhuduhu ilaa rugbatayh kuwana ilaa lawyahay u qabanaysaa naartu wa minhu waxaa ka mida man baa ka mida taakhuduhu ilaa xujratihi ilaa halkaa mara guntiga ah xudunta halkaa marada laga xirtay u qabanaysaa wa minhu man baa ka mida taakhuduhu ilaa tarquuqatihi wey halkaa kalxamaha waa dhuunta wey ay labadan lafeedo dhuunta dhinacyaha ka ah yaa waxaa la yidhaha kalxamaha halkaa kalxamahay u qabanaysaa wey rawahu muslim baa xadiidkaa wariyay alxujratu maqcidul izaari weeye meesha macawista laga xirto weeye guntiga taxta surati xudunta hoosteeda watarquuqatuna bifatxi taa'i wa dami lqaaf hiyo alcadmu lafta weeye alla- alladii lafkaasoo cinda suqrati naxri dhuunta godkeeda u dhow waliliinsaani tarquuqataani qofku laba lafood buu leey laba kalxamood fii jaanabiyi naxri dhuunta labadeeda dhinacow labada lafood baa yani aliga kalxamaha labada lafood wey ee meesha godkaa dhinacyaha ka dhuunta وعن ابن عمر وحا لغا وري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي نبي يقوم الناس ضدك ويستاقي دونا لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين إلهي أي لأمره إلهي أمر كيس وجزائه إنه ضدك يعني لأبال مريو يوسو كعيا وقيامها لسو كعيا قال كعب وحو يري يقومون ثلاثمائة عام صدح بقل أو صني تاقنان يا مشاس حتى يغيب أحدهم mid ayaga ka mid a wuxuu ku tegayaa fii rashhi dididkiisii ilaa ansaafi udunayhi dhagaha bartankooda u qabanaya dididkii baa su dididkii ka baxay dadka qoraxdii baa loo soo dhaweynaya dididkii toddobaatan dhudhun buu dhulka hoos u gelaya markaasuu haddana kor usoo baxaya sidii daadkii buu noqonayaa biyo badan buu noqonayaa dididkii ka baxay halkaasuu halkaa dhagaha u qabanay afkuu u qabanaya wuu xakamaynayaa dhagahuu u gaaraya mutafaqun calayhi warashu alcarab dididka wey وعن انس waxaa laga wariyay رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي خطبة أخرية خطبة خطبة ما سمعت أنا مغلب مثلها أيضا كلقد ولي فقال وحي النبي لو تعلمون هدال أقال لها يدين ما أعلم أنه وحا أنه وحا أنه أنه ومن أهوال الآخرة آخرة دباتة هذه شدوين كذا وما أعد إلهي وحو ديارية في الجنة يوم